أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobada aan idinku heynana waxaa ka mid ah malaayiin muslimiin xujeey ah oo sanadkani gudanaya rukniga xajka ayaa maanta si toos ah u gudagalay acmaasha xajka diyaargarow ballaaran oo ku aadan soo dhoweynta munaasabadda ciidul-adxa ayaa laga dareemayaa degmada kaamsuume ee wilaayada jubbada hoose faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha xabashida etoobiya lagu gaarsiiyey dagaal ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka caalbuur iyo galhareerey ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimka alkataa'iba alikhbaariya ay ka soo saartay weerarkii taariikhda galay ee degmada ceeldheer sanatar ka tirsan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa qiray in gaalada caalamku ay ku fashilmeen duulaankii ku dhowaad labaatan sano ka hor ay ku qaadeen dalka soomaaliya kulan ballaaran oo u dhexeeyey maamulka wilaayada jubbada hoose iyo beesha muqaabul ayaa ka dhacay degmada badhaadhe ee wilaayadaasi الله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo jimca ah taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan malaayiin muslimiin xujay ah oo sanadkan gudanaya acmaasha xajka ayaa maanta si toos ah u gudagalay acmaasha xajka
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
maanta waa maalin jimco ah oo taariikhdu ku beegan tahay sideedda bisha dulxija ee sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijri waxaa in ka badan hal milyan iyo bar xujayda yuufur raxmaan ah oo isaga kala yimid daafaha caalamka si toos ah u gudagaleen acmaasha xajka oo ka mid ah shanta tiir ee diinta islaamka maanta waa yowmu tarwiyah waxayna xujaydu iyagoo soo maydhay u dhaqaaqeen dhanka mina waxayna ku sugnaan doonaan maanta oo dhan maalinta biri oo ah sagaalka bisha dulxija waa maalinta xujaydu ay gudanayaan rukniga ugu weyn ee xajka oo ah istaagga bunka carafa waxayna shareecada islaamka u jidaysay muslimiinta kale ee aysan u suuro gelin inay xajiyaan inay soomaan maalinta carafo oo beri ah soonkaasi oo ah mid fadli weyn xambaarsan لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك diyaargarow ballaaran oo ku aadan soo dhoweynta munaasabadda ciidul-adxa ayaa laga dareemayaa degmada kaamsuume ee wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
شيدا شيدا شيدا عيد الأضحى شيدا شيدا شيدا جبلا هوته شيدا ولاية ده.
halkan waa degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waa magaalo istiraatiiji ah oo hoosarsanaysa xukunka shareecada islaamka waana degmo soo kobcaysa dhinac kasta iyadoo ku tallaabsatay horumar kala duwan socdaal kooban oo aan ku tagay magaaladan waxaan ku soo arkay jawi ka duwan kii hore
سنة هذا جبل هوسي ما تعيد عيدينا دق ماذا كم سومة
damashaadkaasi diyaargarow waasan caaw u taagan halkan waa muxaafadada kamsuuma ee walaayada jubbada hoose waad arkaysaa ummadda muslimiinta say isugu soo baxeen ay isku duwan yihiin dhammaan waxaa kamsuume ka socda diyaargarow hore aan looga arag oo lagu soo dhoweynayo munaasabadda ciidda waxaa camiran goobaha ganacsiga waxaa la qurxiyey magaalada iyadoo sidoo kale maamulka islaamiga ah ee degmada uu qurxin iyo dayactir ku wado musallaha weyn ashahiid biidnillaah macali cabdiraxmaan suuqa kamsuumo ayaa xilligan ah mid aad u mashquul badan waxaana si weyn looga dareemayaa diyaargarow ku aadan munaasabadda ciidul adxa taasoo ay naga xigto maalin qura waxaana dadka badi ay tegayaan goobaha carwooyinka ah iyaga oo iibsanaya dharkii ay ku ciidi lahaayeen dharka muxuu ahay maasha allah kabaha maasha allah meel muxuu ahay oo ilaahay aan ku sugnana waa joognaa maasha allah raayada islaamka hoosteedaan joognaa cabsi ma qabno si aan caadi ahayn oo kala socdaa waxaan ka mid ahay waalidiinta oo ilmaha ciidinayo maasha allaah ciiddana waan u diyaargarownay ciidul adxa ilaahay subxaana wa tacaala hana gaarsiiye maalmo yaraa nooga haray aad baanu ciidaynaa magaaladana aad iyo aad baa ciidda looga dabaaldegayaa magaalada kamsuuma gaar ahaan jubbada hoose shalay gelinkii dambe ilaa xalay fiidkii oo aan booqasho gaaban ku tegay kamsuuma ayaan ku soo arkay mashaad ka tarjumaya faa'iidada ku dhaqanka shareecada islaamka waxaa loo diyaargaroobayaa oo la weynaynayaa nimcooyinka uu allaah ku galaday addoommadiisa kuwaasoo ay ka mid yihiin ciidaha muslimiinta hadda oo ay foodan ugu soo hayso ciidul adxa waxay dadka kamsuumo samaynayaan soo dhoweyn aan horey looga baran maadaama ay gacmo ays haystaan maamulka degmada iyo bulshadiisa looma kala harin rag iyo dumar yar iyo weyn gaadiidka noocyadooda waxaa sidoo kale soo dhoweynta qayb ka ah ciidamada mujaahidiinta oo sameeyey bandhigyo kala duwan liwaaxyada islaamka xaraakada shabaab uruqaasada alkae muqdisho difaac dhulkeen waa dalkii aan lahayn dawaaqida noo midowday dumatano
mikrofoonka idaacadda islaamiga ee andalus oo la dhex qaaday bulshada magaalada kamsuuma ayaa si dareenla uga hadlaya isbeddelka magaalada iyo sida ay ciidda ugu diyaargaroobayaan maanta waa maalin farxad weyn aad iyo aad xaggeena muhiimad ugu leh si hadii loo fiiriyo dhinacna waan micnaha waan ka murugaysannahay waxaan ka murugaysana walaalaheena reer falastiin iyo dhibaatada lagu hayo walaalaheena reer falastiin muslimiinta dhibaatada ku dhacayso si haddii loo fiiriyana maanta aad iyo aad baan u faraxsannahay maadaama ciidul adxa almubaarak aan joogno maanta waxaan ku sugannahay degmada kamsuuma ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose dadkan waxay u dabaaldegayaan ciidda magaalada markaad aragto ama dhinacyada aad fiirso si fiican loo soo camiray wayna camiran tahay dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa ah kuwa si aada u weyneeya munaasabadaha ciidaha maadaama ay ku qaabilaan amni iyo kala dambeyn ay ku heleen ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsaned bashiir faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha xabashida etoobiya lagu gaarsiiyey dagaal ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow jazaak allahu kheyran walaalka yaasir bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax jimcaha taariikhna ay ku beegan tahay sideedda bisha dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo shan hijri faahfaahino dheeraada waxaa laga helayaa dagaal culus oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga ciidanka kufaarta xabashida etoobiya ee elaboorka magaalada baydhabo ee wilaayada baay iminka bakhtiga xabashida etoobiya waxa uu gaaray ilaa iyo lix askari oo etoobiyaan ah dhaawacuna waa toddoba kale oo isla etoobiyaan ah sidoo kale warar hoose aan helna waxay xaqiijinayaan in ay jiraan tiro askar ka tirsan kufaarta afrikaanta gaar ahaan kuwa booliska oo aan etoobiyaan ahayn oo xilligii dagaalka ku sinaa saldhigga iyaguna halkaasi ay ku bakhtiyeen dhanka bokool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xali madaafiic ku garaaceen xerada ciidanka kufaarta xabashida etoobiya ee degmada xudur oo kamid a goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bokool isla bokool waxaan la soconaa shalay ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid dhanka banaadir howlgal qorshaysan oo xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda sownakey degmada hodan ee magaalada muqdisho waxay ku dileen murtid lagu magacaabi jiray cali isaaq ibdow oo ahaa ergada xildhibaana ridada ee maamulka ridada koonfur galbeed sidoo kale magaalada muqdisho shalay ayeed markii ciidanka mujaahidiinta howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen xaafadda macalin nuur ee degmada dharkiil ee magaalada muqdisho ay ku dileen sargaal murtid ah oo lagu magacaabi jiray cabdinaasir kaasi oo ah madaxiisaadka ee c i d da kooxda ridada iyadoona sargaalkaasi oo ahaa mid si aada u dhibi jiray dadka muslimiinta ee ku dhaqan magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay sii kordhiyeen howlgallada lagu baacsanaya cadowga allah ay ka fulinayaan goobaha cadowga allah duulaanka oo kaga sugan yahay wilaayaadka dalka soomaaliya mahadsaned tooshow bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka caalbuur iyo galhareere ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimka alkataib al ikhbaariya ay ka soo saartay weerarkii taariikhda galay ee degmada caldheer aanu ku horumarno dhanka degmada caalbuur iyo walaalka marwaan maxmed habeennimadii xalay waxaa fagaara ku yaala magaalada caalbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud lagu daawaday aflaam kala duwan oo jihaadi ah waxaana fagaaraha soo xadiray bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada caalbuur aflaamta jihaadiga ah ee goobta lagu daawaday waxaa ka mid ahaa filim dhowaan kanaalka kataab al akhbaariya uu ka soo saaray weerarkii xasminta ahaa ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud bulshadii soo xaadirtay fagaaraha ayaan la dhex marnay mikrofoonka idaacadda islaamiga ah ee andalus iyagoona ka warbixiyey dareenkooda filimkii caldheer cawada daawahaynaa maasha allah ilaahay baa maarata ku mahadsan si wanaagsana u fiirsanay gaalada iyo wixii la socdana ilaahay waa halaagay alxamdulilah marka waxay soo jeegtay sida filimka sida quruxda badan oo maarata u dhacay iyo dagaalku sida u dhacay si quruxda badan qaymaha iyo qaayaha leh ilaahay baan uga mahadiyaynaa marka filimkaas firi aad u fiicanba waxa u qurux badan waxaa aad ii soo jiitay waxyaabaha leesbarbar dhigay gaalada faankooda iyo digdigtoodii iyo iyagoo cararaya magaalada qabsan ma karaan oo dib ugu soo laabamayaan iyo mujaahidiinta ku soo laabtay oday camara oo inkaar ku dhacday oo gaalnimo ku duqoobay ku murxay carari waayey oo kufri ku murxay gaalnimo ku murxay oo dhallima markii dambena laga cararayo ee asagoo ordila oo iska hoteetinaya mujaahidiintu ay madaxa fujinayaan caawa waxaan daawanay filin cajiib ah gaalada lagu xasuuqaya ceeldheer sidoo kaleet waxyaba cajiib ahaa daanyarkii bootaynaya mujaahidiintu bootaynaya isagoo la dilaya insha allahu tacaala intii dagaalkaas ku shiiday ilaahay shahaadadooda ka aqbala inta dhaawactayna ilaahay dhaawacooda bogsiye aad buu filimka nooga farxiyey waxaa kaloo filimka waxaa ka mid ahaa xasan gurguurto oo sawiraantiisa oo la jeexjeexay mujaahidiinta ku cibaadaysanaa aragnay ilaahay waxaa mujaahidiintaas meesha galay shahaadadoodana allah ka aqbalo dhaawacoodana ilaahay bogsiiyo waxaa meeshan ku daawanay dagaalka ka dhacay degmada ceeldheer waxaa soo jiitay baabuurtooda la soo qaadayo axaabiistooda la soo wanayo waxaa soo jiitay hubkoodii la soo qaadanayo wuxoodii la soo aruursanayo iyo iyakoo dhaaranayoo leh hadda maaragtay ceeldheer waa ka bixi doonaa iyo iyakoo meeshii yaayaal hubkoodii iyo maalkoodii iyo wuxoodii dhiman la soo qaadanayo allah mahad iskale caawada meeshaan ku fiirsanay filin aad iyo aad u xiiso badan oo ka mid yahay nin gaal ahay oo asigoo mujaahidiinta caadayo la dilaayo aad iyo aad u xiiso badanta maasha allah mujaahidiinta waxaan dhihi doonaa ilaahay ha guuleeyo gaaladan alhaj filan aad iyo aad u xiiso badan ayaan meeshan ku daawanay ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan gaalkii murtadka ugu weynaa iyagoo la dilaayo oo boorarkooda la jarjaraaya ayaan aragnaa aad iyo aad baan u farxsannahay ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan mujaahidiinta meel kastay joogaana guulaysta ayaan leeyahay maalmo ka hor ayay ahayd markii kataab al akhbaariya ay soo saartay filim lagu soo bandhigayo weerarkii ay ku halaagsameen konton iyo sagaal murtado oo ay ku jiraan saraakiil ee ka dhacay magaalada ceeldheer waxaana xusud mudan in durba filimkaasi lagu daawaday fagaarayaal ku yaala magaalooyinka wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya iminkana dhanka degmada galhareere iyo walaalka cabdiraxiim shicali
fagaara ku yaala degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa lagu daawaday isdaarkii xiisaha badnaa ee laga soo saaray macrakadii ka dhacday degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud maamulka islaamiga ee degmada galhareeri ayaa u hagaajiyey fagaaraha dadka muslimiinta ay ku daawanayaan isdaarka cusub ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib boqolaal ka tirsan dadka muslimiinta ayaa soo xaadiray barxadda weyn ee suuqa degmada galhareeri iyadoona guud ahaanba dadka muslimiinta si weyn ay ugu ilqahowsanayeen daawashada filimka iyo sida maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa gudaha degmada ceeldheer ilaahay ugu xasuuqay gacanta ciidanka mujaahidiinta haddaba qaar ka mid ah dadka muslimiinta oo daawaday filimka ayaa hadaladooda sidaan ahaa waxaan caawa daawanay filin mujaahidiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala macrakadii ceelleer uu ku guuleeyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u guulaystay nimankii kufaarta ahaa oo aan arkayna ninkii dhahaayey shabaah magaciisu lacagow joogaa maanta asagii meeshii la dhigay isagoo tacbaana oo dhaawaca meeshii uu ku baaba'ay xasanna waan daawannay isagana oo soo dhahaya waa ka xoog badan oo ka xoolo badannahay xoolana ma hayo xoogna ma hayo taladana waa tii ilaahay dagaalkana ma yaqaanno cidda ku jirta ma yaqaanno marka waxaan leenahay war dadka muslimiinta ayaysan iyo jebin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa la jira gaalna waa baaba'day waana weligeerna waa baabi'i jirtay haddana waa baaba'aysaa biidni illahi albaari
anoo jooga maaragtay magaalada galhareeri caawa filim waxaan daawannay aan iyo aad iyo aad qalbigaynu ugu- eh, ku farxay oo indhahaynu ku doogsadeen ayaanu fiirsannay oo cadowgu ilaahay ku jabay oo n- waxaa wahaa kii hadlayey oo lahaa maaragtay madax shabaabankeena ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray madaxiisa in nala tuso meesha isagoo yaalla ee ceeldheer een waadaama ay ku faani jireen ee marar badan ay waxay dhihi jireen waa ka xoog badannahay ee waan ka dagaal badannahay waan ka kii badannahay haddii dagaal iyo midna ay wax tiri karaana ma waa arkaa meelo badan ay ku jabeen oo allah subxaana wa tacaala uu gacantiisa oo kor uu mujaahidiinta ugu dhigay een filmana waa meeshan caaw aan ku daawanay een maliishaadka murtadiintana waxaan leenahay allah subxaana wa tacaala u tooba keen anagoo joogno degmada galaariya caawa halkan waxaan ku daawanay filmo aad aad u xiiso badan waxaa lagu soo bandhigay weerarkii celdheer wuxuu ah weerar taariikhda galay weerar lagu jabiyey murtadiinta murtadiinta waxay ku faani jireen degmadan ma- marar badan balse ciidamada mujaahidiinta ayaa ka kaciyeen hulacna qabsiiyeen xeer- xeerooyinkay kugu sugnaayeen degmadaas waxaa baktiga baktigooda la waray ku dhowaad lixdan murtad waxaan mujaahidiinta ugu duceynaya oo ilaahay guureeyo gaaladana mar walba waxaan leeyahay waad khasaarteen
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa farxiye aadan maxamed oo joogto degmada galhareeri xasan gurgurte waxaan leeyahay xasan gurgurte gaalada aa soo dirinaysa insha allahu tacaala waxaa u jooga mujaahidiinta allah dartii u taagan insha allahu tacaala mujaahidiinta ayaa sare marayso waxaan leeyahay gurgurte alla ka bax oo to- u toobakeen toobadu waa furunta daawashada filimkan xiisaha badnaa ee ahaa macrakadii ay ku kala baxeen xaqa iyo baadilka ayaa sidoo kale laga daawaday deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya mahadsanid cabdiraxiin senatar ka tirsan dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa qiray in gaalada caalamku ay ku fashilmeen duulaankii ku dhowaad labaatan sano ka hor kusoo qaadeen dalka soomaaliya nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi noo haya xilli uu qarka u saaran yahay inuu fashil ku soo idlaado duulaanka ay ciidamada gaalada ku hayaana dalka muslimka ah ee soomaaliya ayay dowladaha reer galbeedka ee duulaankaasi maalgeliyaa rajaxumo ballaaran ay ka muujinayaan mas-uul amerikaan ah ayaa sheegay in calooshood u shaqaystayaasha afrikaanta ay ku fashilmeen waxa uu ugu yeeray xasilinta soomaaliya senator jim riish oo ka tirsan xildhibaanada maraykanka ayaa shaaciyey in siddeed iyo toban sano oo maraykanka iyo xulfadiisa reer galbeedka ay maalgelinayeen howlgalka waxa loogu yeero midowda afrika ee soomaaliya aysan jirin wax guul ah oo la taaban karo oo la gaaray waxa uu ka soo horjeestay in marka dhammaadka sanadkan dalka laga saaro ciidanka kufaarta afrikaanta lagu dhawaaqo howlgal kale oo soomaaliya gaalada ay ka fuliyaan iyadoo wax lagu dhisanayo guuldarooyinkii howlgalka midowda afrika ka soo wajahay soomaaliya waa in markan aan lagu dhawaaqin howlgal cusub waa in la keenaa qorshaal cusub oo soomaaliya nabad loogu dhigi karo ayuu yidhi senator jim rish siyaasigan ameerikaanka ah oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee donald trump ayaa ku dhaliilay maamulka biden ee dimuqraadiga ah hanaanka uu ku wajahayo galka soomaaliya xukuumadda washington ayaa duulaanka soomaaliya si dadban iyo si toosba uga qayb qaadanaysay tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobadii iyadoona taageero dhaqaale iyo mid militari siinaysay soo duuliyaasha afrikaanta iyo kooxda riddada soomaaliya mahadsanid abushayba kulan ballaaran oo u dhexeeya maamulka wilaayada jubbada hoose iyo beesha muqaabul ayaa ka dhacay degmada badhaadhe ee wilaayadaasi cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya iyadoo qayb ka ah socdaalka wafdi uu hogaaminayay sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu ku tagay deegaanada joore ayuu kulamo kala duwan la qaatay qeybaha kala duwan ee waxgaradka kulankan oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa dhowaan waxa uu ka dhacay degmada badhaadhe kaas oo u dhexeeyey maamulka wilaayada jubbada hoose iyo odayaasha beesha muqaabul waxaana looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin ka qayb qaadashada jihaadka iyo horumarinta deegaanada joore kulankan oo socday muddo saacado ah ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayada jubbada hoose isagoona faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha looga hadlay waxaan isla gurfaynay oo aan isla fiirfiirinay in aan ka wada shaqayno dhanka amniga amniga aan xooga saarno maadaama cadow nagu hareeraysan yahay oo geesaha naga jiro in aan dhanka amniga aan ka wada shaqayno annaga oo ma ogtahay madaysan oo gacmo is haysano waxaa kale oo aan ka wada tashanay dhanka dacwada iyo diinta in kor loo qaado maadaama asal ay noo tahay diinteen iyo barashadeeda iyo ku dhaqankeeda iyo ku camalfalkeeda inaan xooga isla saarno isla xoojino meelaha ka dhammaana aan isla dhammaystirno waxaa kale oo aan ka wada tashanay in aan een, dhanka een, magaalada beeraha iyo asal magaaladan waxaa jira jiray in badar badan iyo tacab badan iyo wax badan magaalada ka jira jiray inaan xoojino dhanka tacbashada beeraha iyo wax kasoo saarka iyo inaan xooga saarno maadaama dadkii dhulkan tacban jiray oo ku noolan jiray oo xooga saari jiray oo dhankan kenya iyo qahooti iyo dhankaas ay u bateen si ay u soo noqdaan in aan tacabka iyo dhulkan iyo wax kasoo saarkada aan xooga saarano ayadana ayagoo iskaashanaya walaayadooda iyo ayaga waxaa ilaahi subxaana wa tacaala weydiisanayna ka rajaynaynaa in wax badan noo qabsoomo oo ilahi subxaana oo suurtageliyo suldaan mahad cabdi yuusuf suldaanka beesha muqaabul ee wilaayada jubbada hoose oo isna kulanka goobjoog ahaa ayaa ka hadlay sida lagu horumarin karo degmada badhaadhe iyo si guud dhulka joore wuxuuna baaq dheer u diray dadka u dhashay deegaanadaas ee ka maqan inay dhulkooda usoo laabtaan si ay u horumariyaan dadka deegaanka joogo walaayada joore ama ha ka maqnaadaan oo u dhasheen ama meelaha kale ha joogaan waxaa awalan mataqaanaaye muhiim ah ayaga inay dalkoodii wax ka qabtaan hadday dibadaha joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay dalkoodii ku soo noqdaan oo magaaladoodii iyo meelahooda ay ka tageen ku soo noqdaan dad islaam baa jooga wax looma dhimayo waan ognahay in been loo sheego oo laleeyahay haddaa meeshaa tagtaan iyo barbagaani iyo wax lagu akhriyo waana ila dilayaa iyo shabaab baa waddanka haysta iyo waxaa in lagu akhriyo waan ognahay warkaa waa been baan leenahay dalkiina u imaada waana ila jecel yahay waana ilaga baahan yahay dalkiina u imaada ayaga marka waxaan leeyahay dadka deegaanka ayaga dad kale ayaa dhistaa ee degan ayaa dhistaa awalan dadkaas waxaan ugu baaqayaa inay imaadaan dadka jaaliyadaha iyo dadka mataqaanaa ganacsiga dhammaan deegaanka inay kusoo noqdaan waan ugu baaqayaa intaa hadda deganna waxaan ugu baaqayaa ay joogto inay ayagana dhexda xirtaan ka qayb qaataan horumarinta iyo mataqaanaa waxyaalaha asaasiyaadka nolosha oo danahooda ku xiran islaamkana ay la shaqeeyaan ugu dambeyn maamulka wilaayada jubbada hoose iyo waxgaradka beesha muqaabul ayaa ku ballamay dhaqangelinta qodobadii dhaxalgalka ahaa ee kulanka ka soo baxay waxaana uu bilow u ahaa kulamo wilaayada guud ahaan ay la yeelatay qabaa'ilka degaa degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose mahadsanid cabdiqani warbixintiisana waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh